marka saasoo ay nafaqatu raqiiqi walbahaa-imi waajibatun walaa yukallafuuna min alcamali maa laa yutiiquuna hadamay waa han bini aadan yacqil camalin khitaaba meele raqiiqa kajar isu yacqile rawaa muslim imaam muslim may wiri an abi hurayrata may ku yiri radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay wasalama ilaah rasuushay ana rasuula allahi sala allah alay wasalama ilaahay rasuulshay qaala meerhay lilmamluuki laakiin walmilki dacaamuhu mamluuk dacaamshee korshay ahaaday lilmamluuki kii limilki dacaamuhu mamluuk dacaamshay wa kiswatuhu marashidiis may waha walaa yukallafu min alcamali ilaa maa yutiiqu lilmamluuki dacaamuhu wa kismatuhu laakiin limilkii mayliya dacaamshee i marashidiisii xaqee usileey waaye laakiin maalishii haykaleey walaa yukallafu min alcamali shaqadan malka kallafa ilaa maa yutiiq waliskara koro maahin wa fii riwaayati ma riwaaya xadiidkaas riwaayadaas muslim oo kun liboqol lihidun lami hayti raqamshe tangna ma etaa sagaal boqol sagaalu ili waay kafaa bilmar-i may kafalanaayeeri rasuulka sala allah alay wasalam ithman dembe ayaxbisa ani habaaso caman qof habaasa yamliku usimilkiha quutahu quutiyay oo markan raashin sii waay warawa albukhaariyu wa muslimu imaam muslim iyo bukhaari may weriyeen can abi darin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam ilaahay rasuulshay meerhay ikhwaanukum odoominka milkiinka jara yacni odoonka xilligii la milkiyaayo oo dadka lahaayeen waay islaamka markun may marka koowaad may faray in la nahraysa marka lamaadna in la xureey in lanis odoonsan saasa fare islaamka markan horta marka hore in nahrays laku bilaaw ikhwaanukum walaalogin meerayhin ikhwaanukum walaalagin khawlukum khaadimiintan weere dadki isan siin khaadimayo khudamadiin aw galantiin hoostea ka jaraan milkigiinu ilaahay subxaana wa tacaala jacalahum ilaahay may weelay tahta aydiikum galnyaayin hoosteo weele isiin walaayo ka leh faman kaana akhuu lankii walaalshay tahta yaddii galantiis hoostee ahaati fal yudcimhu quudiyo mimaa yatacam waliisuquudaw ka quudiyoy raashinka usuun bini aadan walaada amas oo kale si dharka walaada hiridaas oo kale si fiiri islaamka fiiri xuquuqda si insamaw walyulbisu an gundiyo an mariyo mimaa yalbas walaada maradaas walaa tukallifuuhum anka kallafteen maa yaqlibuhum waliyo ku qaalib nagdaa awood iniinlahan shaqe ina niin dirteen shaqada maylfadey xuquuqda islaamka say bini aadanka wal qofka awoodisku bahsan ilmo yaryar dadka masaakinta ini shaqayor tabarti on hayna niin dirn waay fain kallaftumuuhum haddiisanka ka laftaan fa aciinuuhum calayhi welba haddii hataa shaqo iyo onkubakornka ka laftaan anka kaalmaya rasuulka sala allah alai wasalam shaqadaas warawa albukhaari wa muslimun may weriyey can ibni cumara imaam bukhaari xadiidka sidi kun lama boqol konton ishan iyo muslimna lama kun lama boqol afarton ilama can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allah alay wasalam gaala meerey cudibat imra'atun naagya la cadaabiya ee rasuulka sala allah alay wasalam islaamka xuquuqda si waasacan ku ka hadli bal fiiri cudibad imra'atu naaga la cadaabay fii hiratin mukalaalo daraadya lan cadaami bisad bisadya idiya roogdiya lahayti daraadya lan cadaabiya rasuulka sala allah alay wasallam may weelay xuquuqdiya ka dheeli sajanad ha habasti ari naagdiya habasti hataa maatad intiya ku dhamat intiya ku dhamat macnaa fadakhalat fiiha naara naara saas daraadii an galli markan xayawaanka adag milkishay ad leta amba adakin khaadimaw oo nafleyta yacqil imala yacqil insaan igayru insaan wali haadob naharaysa an baahanye ma in baahanya an la goodiyo an baahanye ma in baahanya xuquuqdis in la ilaaliyo sababta laagdas lincadaabay mukulaala daraadiya linkadaab ma ataa mukulaaladii hirti habasti laahiya atacamad hamaan quudiyaas wasaqat hamaan waraabiyaas idihiya habasata yeeda habaasati raashinnamasyaas maanam waraabiyaas walaahiya tarakata maanam ku tabaaso eri ta'kulu fi xashaa'ishi alardi dhulka xashaa'ishay iyo yani isku qaraabato qaraabkiina ku reebti ay xasharaatiha xasharaad xashaashka meel reey xasharaadka noolaha dhulka iyo ka ugaaradaasiina ku reebti maana raashinnama siyaas waan geeda kiiri saas daraadee fadalla alxadiithu alkariimu xadiidka sharaftile may tuseey calaa wujuubi nafaqati lxayawaani almuxtabas xayawaanka la habasi nafaqadiis ini waajib atiya tusee xadiid xayawaan la xabasila iri walaa siyama idaa kaana mamluukan haddii aad milkiga ayaan maaman la jar wamashquulan bimasaalih lmaaliki oo masaalida ka mashquulsanyi xayawaan la xabasi basaas dhere bini aadan la xabasi inu ku dorinyimaay xuquuqu sujiin wala leeraw wal sharciyada ilaahay gabtu waay walaaso dhon markan waajib waa sharciga ilaahay walaaso dhon la ilaaliya wanafaqatu zawjati intaasna maybaa kugudubneehi asalkii faraagii iyo xaywaankii adoonkii walayli lahay wanafaqatu zawjati almumakinati min nafsiha waajibatun wanafaqatu zawjati naagdi nafaqadii biilshay almumakinati makaniiday min nafsiha naftii heshe makaniidi waajibatun tii waajibe waay naagda adag dhabta haddii ka adiyaasa walbakinka diidaana oo raahliida ete waajib waaye ini ad biilshay ad dhiibta wahiya nafaqadaas muqadaratun tii ligadira waay walgadire muqadar waay naagda mumkinida mumkin mayla reey naagda oo yee oo aad raallikii ah kama kaniday naftiya kiin dhiibti waay oo raallikiin ah oo naftiya kiin sallamti naagdiyadaa nafaqidee waajibu qaala allahu tacaala ilaahay meeray arrijaalu nimankii rigahay qawaamuuna haani inqumow badan waajib waay cala nisaai naago xuquuqdii oo an istaagayaan bimaagii sababtiis fadala allaahu ilaahay fadli bacdahum birkiin calaa bacdin kuka fadli iwa bimaagii anfaqu isin nafaqeyataan min amwaalikum maalkiin saabtiis gebirta markii aad warka weelelafadaa ni adii nafaqadii aad ka faaladii aad qaado ku adag duway فدلت الآية الكريمة ما تستي على أن الزوج هو المسؤول عن النفقة قفك قوسك مغلك حبرتي هرتغا هرتغا مس شرعك ساري إن النفقة بيلك ريرك وسشان وفي حديث جابر رضي الله عنه الطويل عند مسلم حديث جابر عبد الله الكوري أيضا دار إمام مسلم إنما يواها ورياوا ما أتا كون بأن رقم شيء أي كون لما بغلتم إسيد fattaqu llaaha fi nisaai rasuulka meeray ilaahay inku obsada xawaanka xuquuqdiyo naago xuquuqdiyo ilaahay inku obsada fa inaku mayweelay akhadatumuuhuna qaadateena biamaanatillahi ilaahay amaanihiisa ka qaadateen gibirta guruukiin roogda ilaahay amaanihiisa ka guursati wastaxlaltum furuujahuna firjaalshoona halaal weelateena bikalimatillahi ilaahay kelimadiisa ka halaal weelateen firjishoona ilaahay kelimadiisa ka halaal weelateen walakum calayhina korsho maykilatiina allaa yuuticna ani isan yoona xuquuqdilikaleyimaad isin maadaama ilaahay sharcishay ka halaal weelateeno isguursateenoo xalaal inis etiin ammaanada ilaahay ha ka qaadateena ani xuquuqdi oo isku ilaalidaana waajibkiin waajibsiin waa la rigo xuquuqdi oo gudataan xawaankana may la saaray walakum calayhina isiinna may latiina xawaan korsho may kalatiina alla iyo xuquuqdi isinka latiinnaago may waa alla yuticna furushakum gololiin aniyo inka istaajin ahatan aha takrahuuna isinka hadaasan guryaalkin lan isin neebtin ini hangeline gololoogin isariro inka fedhaysin waay oo ammaanidin ilaaliyaan iyo sin khiyaanna fa in facalna daalika haddii arrintaas falaan lan isin raallankahayn gadaalkin guryaalkin hageliyaan fadribuuhuna darban غير مبرهن هل تمو يري لكن تمو اوكي لفجيب يا غير شيء داوا اندير سيان ومعناها هل ادبو يعني تعزير واي والتعزير عقابا لهم ولهن عليكم يون ميلين حقك سين كلينا حوانك رزقهن رزقشو ايوا كسوتهن مرشديو بالمعروف معروف يعني كسيدان او هنقارن انك جرنا والادلكي لي خيره وقد تركتم اه تركت فيكم ما يسين كتبا ارهي نبي صلى الله عليه وسلم ما aan siin dhaafay maa lan tadiluu bacdahu wal isin gadaalshay baadiyo waan haddiisan ka dhagantaan in casabtum bihi casam in in ictasamtum bihi haddiisan qobsataanoo ka dhagantaan kitaab allaahi ilaahay kitaabsheesiin ku tabiya rasuulka sala allah alai wasalam qur-aanka ilaahay markan wal kasti ka yaala xuquuq kasta iyo waajibaad kasti ka taal walla ka xadgudubaa bii'e haato nafley haato wal kastaado mal ogol markuu naagda haddiibiya mudiici ee taa hartashee naftiya an sallamta yeena xuquuqdiya waajib eh yee sharciga sii waay wanafaqatu zawjati zawji nafaqidie almumakinati oo makaniday suurtagelidi min nafsiha naftiye yani zawjida hartashe indhiibti waajibatu nafaqadeetii waajib e waay wahiya nafaqadaas muqadaratan walgadire naagda nafaqadii walgadire naagda nafaqadii walgadirey maylikagadire hartaga xaaladiisaa la kaga dira hartaga haddii harta oo iska filan ay waa beledka usika nooli dadka usa oo kale ee hawaansho wali bil ansiyaanga usuuna bil ee lagu fade haddii ka dhaxdhaxaad ay way waahana ayne dadka dhaxdhaxaadka wali dhiibaanga dhiibe haddii walban haysane faqiir shafaadsan ayne anti tabartiisa usuun lagu qaade islaamka marku may waa qofna mici qaabna qof welba xaaladiisa kala dhagimo xaalatu zawja nafaqda la kaga dira iyo kaswada iyo guriga iyo walaa dhomba marka wahiya nafaqatu zawjida muqadaratun tii la gadire waay sida xaaladoo tootyo la kaga dire fiiri markan oo xaalo zawji ah fa in kaana zawju zawjka haddii muusiran kii taajir ah haddii ay famudaani lamashoodood waay maalantii may waaha lamashood lamashoodood may waaha mudka way waaha famudaani lamashoodood way lamashoodood lamashoodood macnaa lamashoodood iyo ka waajibe min ghaalibi quutihaa quuti lmar'ati naagda beledkiya ka noolo quut shay kan anka ghaalibsan ina lamada mud intaa lagu cabira haddii bariis ay haddii baaste ay haddii badar geley ay haddii moorde ay haddii yacni beledkiya madaaska noola dadshe wala aamayaan yaana yalama mud maalantii lagu siya waay heg heg maadida madi leer oo la aamaw haddii lanka lantaajiri ay min ghaalibi quutiha quuti lmar'ati naagde quutshe beledkiya ka noola quutshe kan ka ghaalibsan yaa lagu siya min ghaalibi maa yugtaatu bi amthaaluha dadkiya oo kale wala guudsadayan fa in kaana zawju zawjka haddii muusirankii oo taajiri fa mudaani lamashoodad ya ka waajibayaan waay lama galaas min qaalibi quutiha quuti mar'ati naagde beledkiya ka noolo quutiya kanka qaalibsan qaalib maanaa meelkuya dadshay oo wala aamayaan oo amthaalis oo kale ah wayajibu may waajibey kaas waa walila aamay oo raashinka ah waay wayajib yowmiyan waay yowmiyan maalantiiba lamadaas mud waay bilihoblaka dhow intaha bahaasa ya markun ya raashin ha ansiye wayajib yeeda shaksiyadiya waad guriga dadka kale nool kale maka jaraan wayajibu may waajibey min aludmi ku saarka iwalkiswati marashadana maabay jarad dareersatay biig maag alcaadatu caadadka dareersatay kusaarkana naagda kusaarka walaaya raashinka iidaanka leeraw kusaarka leeraw ikasod walaaya hiridaas marashadeeba wali madaas aadada beledkaaska dareersatayaas yayoon wali dadka amthaalis oo kale idiis ku saarhaan lanka ku saaradaw haddii hilib ay haddii aano ay haddii qudaar kale ati yaa la siiyay waajibu may waajibay min aludumi ku saarki walkiswati marashadana maa waa waajibay jarra dareersatay bi maaga alcaadatu caadada ka dareersatay beledka madaasdi roog lanka amthaalise oo kale caadadii oo ka dareersatay taas way waaha too waay haddii muusiri waay wa in kaana zoodki haddii ay mucsiran koo faqiire haddii ay famuddun waay muthal muthal shood waay maalantii min ghaalibi quutil beledi beledka madaaslaka nooli wala la aama quut shay e kanka ghaalibsagnee quutul beledka may nagday wali markaas dadka aamayaan haddii nooc la amo haddii geley ay haddii moorde ay maylaraa miske ay haddii bariis ay haddii baaste ay haddii ay shay madaasla ama haddii tamir ay wali dadka aamayan caanada hilibka wala madaasla ama kusaarka yoon meelaha galayan waa in kaana mucsiran haddii fagiir ay hartagi famudun maalantii may dhiibey shoodoo dhiibey mboonhayn halkoob min ghaalibi guutil beledi beledka guutshay gaalib shayna kumade beledka madaa isku nooli dadka amthaalis oo kale usun wala guutsho ay gaalib ahaan aamayan iwa maagi yadimu bihi maaga ba ku saardayaanoo almucsiruuna haan fagiirinta ee us oo kale ku saardayaan wayaksuna marsadaayan oo gadadayaana hu maaga marsho ahaan dhar ahaan anhiridayaan wali dadka amthaalisa ku saardayaan haddii ololeha gadadayaan iyo haddii mayle raay goror gadadayaan haddii nyaanyo ka aamayan wali dadka us oo kale ka aamayan usuna ku saarkaya saaran iyo waliyo maradayan iwa maaga yadimu ku saardayaanoo bihi maaga almucsiruuna han fakiirinta us oo kale wayagsuuna hu oo maradayaan hu maaqaskaase dharhaan aan hiridaan yaa usuuna ka waajiba oo fakiirey wa in kaana haddii ay zoodka yani hartaga mutawasitan koo dhaxadhaxaade lan muusira taajirana mee mucsir fakiirana mee lankoo isku dhaxadhaxaade waay famudun wa nisfun walan nisir markun shoodo ishoodo nisya ya dhacaamhan maalantii ya langaderisada sharciga gaderawsaas oo naagda xagletu waay maanaa owlaadi oo dadka kale idirooga maka jiraan haanas haba madaas haddii soomaalida oo kale dhagan shay ma iya wala iska wada darsee markaasna qiyaasaan wali kafilangaa la siiya laakiin yee quut ya quut gaar sharagan sheegi waay wa in kaana haddii ay mutawasidan koo dhaxdhaxad ee haddii hartaga fa muddun mudko iwa nisfun mudko nisyey ya dhiibe waay min aludmi kusaarkana kumade walkiswati min alkiswati kumade yani wa min aludmi kusaarki walkiswati marashadana alwasadu dhaxdhaxaad waay raashinku is dhiibaa muddun wa nisfun dhaxdhaxaad waay marashadii ku saarkan waay waa dhaxdhaxaad waay qur'aanka ilaahay saas eri qaala allahu tacaala ilaahay meeray markii sidii lileey ilaahay qur'aansha saasan gadari liyunfiq duu sa'ati min laamtaas laamul amar waay liyunfiq duu sa'ati min sa'atihi waman qudira calayhi risqu falyunfiq mima aataahu llaahu laa yukallifu llaahu nafsan ilaa maa aataaha sayajcalu llaahu bacda cusri yusran suuratu dalaaq aayadka todobaad waay ilaahay meerey liyunfik hana faqeeyo duu sactin kii waasacnimo an saaxibe oo xoolo badan ilaahaysi min sacti waasacnimiisku nafaqeeyo xeweenshay wali owsan qalamawsiyoy waman gudira lankila ariiriyo calayhi manka korshay risgu risgishayli ka ariiriyo oo faqiir ana falyunfik nafaqeeyo mimaagi hegshay aataahu laahu ilaahaygsii isku nafaqeeyo wal adan hayna sheeg meerhaw shariga ilaahay laa yukallifu laahu nafsan ilaahay naf makallafaw ilaa ma aataaha walyeesii maahin sayajcalu llaahu ilaahay may weela doone ba'da usrin culeyskin bacdishay yusran fudeeda weela doone ilaahay fudeedna hanin wada geli may weela ilaahay oroodiis walmaka yar isu isu isku leh khazaa'inu samaawaati walardi milkisha isu leh markun kan mutawasitkaana wa min aludmi kusaarki walkiswati marashadan alwasadu kan dhexdhexaadka way sida qur-aanka sheegaw wain kaanat haddii ahaatay naagda miman yukhdamu miluha lan edeegaw fahiya facalayhi ikhdaamu an edeegowshe korshee ahaada naagdusu guursi naag oo oo amthaaliya lang edeya oo oo khaadim lang suubiya iyo lang edeyga hadii ete usu yaan walang edeyga usuna ni lang edeeg ijaarasi oo amba qaraabo lay kisheeni im ijaar lay siib waajiba ka etwa hadii dad shee lang edeyga oo naagda amthaaliya oo kale lang edeega dad shee lang edeega wa in kaanat hadii ete naagda mimman naag wala an waajiba may kuma da hadii lang edeega oo si dad shee oo kale ee yaan in lang edeeg waay wa in kaanat hadii ahaatay naagdi mimman haween haddii kuma tahad yukhdamu lin edeega bimiluha yee oo kale facalayhi cala zawji hartay korshay may ahaaday ikhdaamuha ikhdaamu lmar'ati naagdin edeegowshay korshay ahaaday waay idaa laakiin ameew idaa dalaba daalika haddii ay dhalbat waay haddii arrintaas yee dhalbat laakiin haddii ay isku musaamaxdana waajib ma waay liannahu min alcishrati bilmacruufi qur-aanka ta sheegay wacaashiruuhuna bilmacruufi tilaa herya kuma dataranteedee وإن أسرى هدي فقيرو لنك هولا لهاي هرتغي لنس أدوني ستولاي مهادا صب نفقة تناك دي نفقة دي أكو فقيري ديبواي هولاغي يعني كميل إنك يرايتي أو فمد من غالب قوت البلد وما يقدم به المعسرون ويكسونه فقير نمدي نفقة الفقر يا واي لنك نفقه بلواي ما ياله ناقد ما يلتا فسخة اسكولت حق يلتا فسخة كورت قادلغا جياس يعني أسباب تلم فسخ ده كم تنا فق ده واسكو فسخ كورت خابي أساس كلا صبر عصون ولا صبر كورت حد بس دي مدرس مسألة كجرت هذا كساس وإن أسرع حد فقيره هرتجي بنفقة يا نفقة المرأة نقد نفقة ده دوك فقير فلها نقد ما إلا تفسخ النكاح نكاح فسخوش إلا توعد معناه اني اني طلبت اني اللي فسخه نكالو فسخ طلبت حتى حقا لت رواه دار قدني ما ويري انا ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل نبغ ميري لا يجد ما ينفق على امرأته لان اور ناقدس ولك نفقي واي نبغ ما ينري يفرق بينهما لما دي ول شر ساري ويرهان اسميس جر كرا مربه دي ساس ناقد لان نولا لا فدي وكذلك إن أعسر هديس فقير لما تواي بس صداق مهرش هديك فقير قبل الدخول دخول كور ناقد أنتي أس إن كلون ناقد مدي جروس دي كهر أنتي لما دي أو كونتاكت أنصوب أن كلون أو قلمان أنصوب إن كهر يا مهرش واي أو مهرش واي أنا أدين بدلك عوالك يلا هاي توا مايك واجبي مركزي ناقدين مايك واجبي وكذلك إن أعسر هدي فقير هرتي yaa saas oo kale naagdi in fasakto hakan lete in aasara haddii fagiiro bisadaagi meherkii usuwaay waay qabla dukhuuli inti in dukhuulna ku hor oosu naagdi usan ingalmood qabla dukhuuli la erimay bahi bacda dukhuul markii usa dukhuulku dub ku waranba yacni markaas qabla dukhuuli biha la eri bacda markii dukhuulku dub ku waalba sawaawan calimaad biyasaarihi qabla alcaqdi am la inti in dukuulna ku hor hadii leeri ama haddii dukuulmaha markii la dukuul kudub wale dee markaasay deen waay fasak male waay faslun haadaa kan faasunka shalbiya waay kanna mayba fasalkun kan ama infasal iyaha usuna insha allahu tacaala mayba ka sheegan eha ahkaamu lhadaan ayaa ka sheegan ahkaamu lhadaanati hadaanadii ahkaamtii anfasal ay حضانة ما إلا رأي لغة مأخوذة من الحضن يلقشاني بكسر الخاء وهو الجنب واي لضم الحاضنة حاضنة دي الدموش واي تنولا حضان وياس الطفل إليه يدفلغا يا يا يا اندماس انوغي حلان واي وشرعا ما إلا رأي حضانة حفظ من لا يستقل بأمر نفسه لن نفتيس أمر شيء يسئن لكل نغذا كورنا أن لحفظيو لإرهواي أما يؤذيه وليسدباو لكو حفظي لعدم تمييزه والسشلس أو شيء دراديه كطفل أنوغ يرو صغير أم بو كبير مجنون أم قف مجنون أم وايل أو استحقادي أوكل وياباس أوكل أن لحنانو حنان اللره حضانة داستاسي أحكامتي واتنا مرك waidaa faaraqa arajulu qofkii haddii faaragoo zawjatahu naagdis faarago walahu mayliya minhaa naagdi hesheena waladun waladayi fahiya axaqu bihadaanatii hadaanadiis yeedaa ka hagna badan ilaa sabci siniina todoba sin onog intii ku deeraaw habartii hartaga haddii isfuraan onogna andhahay onoga haddii todoba sinaba ku yariya onog sagiira ba-ay intii todoba sin laku deeraaw hadaanadia aadisa xaqanle aada xaqanle hadaanadia arrintaasna may daliilin ah xadiid wiri abaa daawud waqayruhu can camri bni shucaybin can abiyihi can jaddihi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay slam jaa-at imra'a ilaahay rasuusheynaaga ankoyd faqaalaad meerta yaa rasuul allah ina bnii haada igaarkii kangay argaase haa kaana badnii lahu aan ololaday yama in haadi jartay weel an haadi jartay ololaday ha kahaay wathadii lahu sigaa'un naaskayna waraabaan ay waxijrii lahu xawaa'un olani dhabtayna mayan ata gogol i dhowrbaan ata wa ina abaahu aawshay dallaqani onogi intaas an halamarya aawshay i furi wa araada an yanzicaw minii ini hoog oo qaado hatana faday onogi an dhalsay indhiibaa iley faqaala laha rasuulu llahi sala allah alay wasalam ilaahay rasuul sheemaayin aray i'ti axaq axaqu bihi maa lam tankixii yaari anti yaari rasuulka sala allah alay wasalam anti ada axaqu bihi adig ka xaqnama badan xanaanadiis maa lam tankixii haddii blankale adan guursan waay mara kun onoga hooba la shaltaaba todoba san intii ku deeraa aawshaya ka xaq leh hooba todoba sana deer maaha wal an khiyaar geliye ka allikii isu doorad eleen walaashal fahmee maaha aaday aw ka ay fadaasa lerakii isu fadaa markaas la raasiye waay waidaa faaraga arajulu qofkii haddii faarago zawjata waxaasiyay walahu qof rajulkani ley minhaa zawjadiis heshe waladun walad ley onog ley fahiya zawjadii axaqu yeeda xaqnama badan bihadaanatihi onogii xanaanadiis yeeda ka xaq leh ilaa sabci siniina todoba san intii onogu deeraaw uma markaas bacdishee todoba san walku dambeey yukhayaru wal khiyaargeliyey beyna abaweehi lamidiis aaw yaa linkhiyaargeliyey aadii aawka koosho linkhiyaargeliyey onog heefadaase lereh fa ayuhuma khtaara aadii aawka kii isu doorada sullima ilayhi kaasaa lan sallame waay ilayhi ila ladii ladiigaasaa lan sallame waay hooba todoba sana deer wal ankhiyaar geliya ki isu doorado lan sallameysada xadiidka tirmidii weriyaw igayruhu an abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay wasalama khayara ghulaaman beyna abi wa ummi nabaga onog ghulaama aawshay aayis ankhiyaar geliy marka markii aadisa doordii onog aayisa la raasiyey markun wa sharaa'id lxadaanati hadaanada shardiyaalshe sabcun todoba waay hadaanada markuun todoba shardiya leed qofuu xaadinke wala hadaanayo aawkii aad ilankii had wala lan dhiibaaw markii islaamka la roogo alcaql waa shardee majnuun hadaana ma lan dhiibaaw walxuriyatu xurnimi shardee qof odoon ay isu milkeena hadaana ma xagman leh wadiinu diinga shardee qofkaasna qof diin leh ni haad waay an yakuuna alxaadinu kan wala hadaanayo musliman ni ay waa diinta islaam sada qabtay in kaana almahduunu kadalika kan la hadaanayo haddii muslim ay meweelay onog yaro sagiir eh muslim eh yacni qof oo muslim hayn xanaanoy ma ere kor min anaahiyati diin walcifatu cafiifnimi shardee qofka qof dhoorsan oo cafiif ani eedo galantiis iyo diis meelkaas ku dhoorsan walamaanatu amaanin amaani shardee khaa'innimo qof khaa'in hayn waliqaamatu lanka lang muqiima ni ay waay lanka qofka hadaanad xaq an weelada lan deegaan leho deg an ni ay lanka haddii deegaan an hayna ka musaafir ay ambo meel oo tanaqul ah baadiya iska nooli lanka muqiimka ayaa xaq an leh hadaanad xaq man weeladaw wal khuluwu khala ahaashe la shardiya min zawjin aadayna ani harta kale an guursin waay ani harta kale an guursine iyo go-sidii ata onogshay haysto ama haddii harta kale guursato onog aawshaya la siiya waay ayay liqowli sala allah alay wasalam maa lam tankixiya ihi nabiga sala allah alay wasalam fa in ikhtalla haddii dhamamo minhaa shuruudada un hataha sheegni heshee shardun hal shard haddii ku dhamama saqadat ilhadaanatu hadaanadiya min dalika shaksiyo ku dhiyaas waay shuruudun un anaha sheegni shardioo kumad ee haddii la waaye may ku dhiyaasee kii oo hadaanada fadaai walmahadaanayo kalmasaa shardigiya ku dhiye wallaahu subxaana wa tacaala aclam antama ininka dhammaaday rubacagii oo nikaaxagii figul usra leraa inta ininka dhammaaday may gala doono kitaabul janaayaat insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatuhu